bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsa qodobada ugu waaweyn warkeena habeenimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan kula qaatay magaalada riyaad madaxweynaha dalka siiriya bashaar al asad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa si kulan uga jawaabay hadal uu jeediyey madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi madaxweyne xasan sheekh maxmuud ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey kulankii wadamada jaamacadda carabta ee riyaad ka dhacay taliyihii hore ee hay-adda nabadsuguday sirdoonka qaranka soomaaliyeed cabdiraxmaan suuryare ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay qayb ka qaadato damiinta coladaha ka taagan dalkaasi suudaan dadka ku dhaqan gobolka hiiraan ayaa iyagu weli waxay la daana dhacayaan fatahaadda uu ku sameeyey webiga shabeelle qaybo ka mida xaafadaha magaalada beledweyn xarunta gobolka hiiraan akhbaaraadka dibaddana waxaa aad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa gaaray dholalka ay dhulgariiradu ay ka dhaceen dalkaasi turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
daad maqasheen oo qodobadan iyo wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhowaada warka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan waxa uu la qaatay madaxweynaha dalka siiriya bashaar al asad madaxweyne xasan sheekh maxmuud oo ka qeybgelaya meertada soddon iyo labaad ee wadamada jaamacadda carabta ku midoobay ka oo ka dhacaya dalkaasi boqortooyada sacuudi arabiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa baraydiinay weliba sidoo kale kulan iswaraysi ah intaanu shirka aanu furmin uu la qaatay madaxweynaha dalka siiriya bashaar al asad oo dhowaantan wadamada jaamacadda carabta isku raaceen in xubinimadii dalkaasi siiriya dib lagu soo celiyo madaxweynaha ayaa uga mahad celiyey bashaar al asad dib ugu hambeliyey dibu soo laabashada ururka jaamacadda carabta ee dalkiisa waxaa dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qeybgelaya meertada soddon iyo labaad ee wadamada jaamacadda carabta ayaa waxa uu khudbad dhinacyo baadan taabanaysa halkaa uu ka jeediyey sida warkani ku faahfaahinayso ilhaan mustafa
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saqdii dhexe ee xalay gaaray magaalada jiddah ee dalka boqortooyada sacuudi carabiya madaxweynaha ayaa maanta oo jimco ah ka qaybgeli doona meertada soddon iyo labaad ee hogaamiyeyaasha dalalka ku mideysan jaamacadda carabta oo lagu gorfeynayo qadiyadaha wadajirka ah ee ay wadaagaan dalalka carabta iyo arrimaha gobolka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la wadaagi doona boqorada amiirada iyo madaxda dalalka carabta xaaladda soomaaliya guulaha laga gaaray dowlad dhiska dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo xaqiijinta soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisa ayaa kulan duceedyo la qaadan doona wufuudda dowladaha carabta ee shirka ka qaybgalaya si ay u xoojiyaan doorka dalkeena ee gobolka iyo dalalka carbeed hogaamiyeyaasha dalalka xubnaha ka ah ururada jaamacadda carabta ayaa waxay maanta oo jimco ah kulankoodii soddon iyo labaad uu ka furmay magaalada jiddah ee galbeedka dalka sacuudiga madaxda ku cusub ka qaybgalka shirarka carbeed ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka siiriya doctor bashaar xaafid al asad oo dalkiisa dibadjoog ka ahaa xayndaabka carbeed tan iyo sanadkii labada kun koo iyo tobankii oo ay dalkaasi ka bilowdeen dibadbaxyo isku beddelay dagaal lagu hoobtay ilhaan mustaf nuur raadiyaha iyo t v-ga dalsan muqdisho
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa si kulol uga hadlay hadal uu jeediyey madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi xildhibaan bidhaan oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya ayaa waxa uu si kulol uga hadlay hadal uu jeediyey madaxweyne muuse bixi oo ahaa in isagu yahay qofka keliya ee joojin kara dagaalkaasi islamarkaana wadi karaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay hadalkaasi inuu yahay in muuse bixi uu ku eedeeyay inuu yahay qofka keliya horinaya dagaalada ka socda somalilan waxaana sidoo kale uu sheegay in magaalada laascaanood iyagu dadka degana ay diideen maamulkiisa waxaana sidoo kale uu sheegay dagaalada inta badan ka dhaca magaaladaasi isagu mas-uul u ka yahay waxaana sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare uu sheegay in iyagu ay mar walba ay yihiin kuwa isdifaacaya laakiin xagga dagaalku kaga imaanayo sida gudoomiye ku-xigeenka uu sheegay somalilan waa kan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee arrimahaasi ka hadlaya
la sameeyey muuse mar walbana wuxuu lahaa xabad joojin baan samaynayaa mana joojinayn waxa isimada reer s ay ka hadlayaan waxay ahayd nin iridaada taagan xabad joojintan looma samayn kare eh oo xabadda waaba iskaarsa akihe ninku ciidanka ha laga qaado meesha dabeedna wada hadal ha yimaado laakiin dhanka muuse ayay ka suuroobi weydey waxaynu la soconnaa in beesha caalamka oo ugu horreeya maraykanka safiirka maraykanka ee hadda la bedelay ay dhowr jeer tageen meesha oo ay ku ay muuse u soo jeedeen inuu meesha ka baxo hase yeeshee uu mar walba been sheegayo lahaa waa ka baxaya aanusan ka bixin dagaaladiina soo socdeen waxaynu ognahay kalfadhigii labadii sogole ee baarlamaanka hadalkii uu ka yidhi oo ahaa in aanu wax nabadgelya aanu qaadan doonin ciidankuna aanu meesha ka bixi doonin waxaynu ognahay in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu u diray isimo ka soo jeeda koonfurta soomaaliya ay tageen meesha la yidhaaho garowe laascanoo tageen isimada reer s c la kulmeen nabad ay ogolaadeen dhanka kale uu diiday maamulkaasi uu diiday inay la kulmaan dabeedna hargeys ay kusoo noqdeen xamar wadahadal dhex maray isaga iyo madaxweynaha federaalka ay uu ku ogolaaday ay hadda muddo bil ku dhow ay meeshaa jooga ilaa haddana aanu aanu aanu qaabilin
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayuu kaasi ahaa taliyihii hore hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed jenaraal tuur yare ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay ka qeyb qaadato damiinta colaadaha ka taagan dalka suudaan jenaraal tuur yare oo isagoo ka mid ah dadkii wax kusoo bartay dalka suudaan ayaa sheegay in dowladda suudaan iyagu iyadu tahay dowladihii sida gaarka ah soomaaliya iyadu gacanta ugu soo qabto islamarkaana arday badan oo dhinaca waxbarashada dowladda dalka suudaan ay si lacag la-aana uga soo barteen macadyada kala duwaleyba jaamacadaha ku yaala dalkaasi suudaan jenaraal tuur yare oo ka qeyb galay kulan ducaa loo sameynaya shacabka ee dalka suudaan ee dhibaatooyinka ay ka jiraan islamarkaana dagaalada ay ka socdaan ayaa waxa isagoo ka hadlaya aragtidiisa ku aadan doorka dowladda ee dagaaladaasi
wax badanaa laga aflaxaa iyo xagga oo jaasada iyo jaamacadaha kaliya ma ahan runtii waxaan maantay halkan uga mahad celinaynaa jaamacadda imaamu shaafici oo noo soo qabaqaabisay kulankan aan ugu ducaynayno walaalaheen suudaan sidoo kale waxaan aad runtii u mahadsan ragga ka soo qayb galay madaxda wasiirada iyo guddoomiyaasha iyo ragga iyo raabidada khariijiya suudaan oo runtii si xurmale meesha uga soo qayb gashay walaalaheen waan u ducaynaynaa waxaan maanta karnaa inaan u ducayno waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay badbaadiyo fidnada dhexdoodaana ilaahay ka badbaadiyo waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay mu'aamaraadka iyo shirqoollada lala maagan yahay ilaahay ka badbaadiyo waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay kharaab iyo dagaal sokeeya annagaa naqaano annagaa naqaano facin uu naga reebay inuusan iyagana facod ka reebin oo ay isqabtaan oo caqligu shaqeeyo waxaan ugu baaqaynaa inay dagaalkaas joojiyaan mar kastoo dagaalku dheeraado waxaa jaanis helaya fitnada dhexdooda dadka ku mashquulsan waxaa jaanis helaya mu'aamaraadka dibadda uga imaanaya oo meel kasta ka soo gelaya waxaa jaanis helaya inta cadowga u ah waxaa baaba'aya hantidii iyo dadkii waxaa daadanaya dhiig badan marka walaalaha waxaan ugu baaqaynaa inuu caqligu shaqeeyo dagaalkana ay joojiyaan maxaanku idhaahdaa dadka ku farxaya wanaaggoodana ay ka farxiyaan dadka ku farxaya dhibkoodana ay ka nixiyaan intaas kadib aad iyo aad baad u mahadsantihiin warku waa xilligu waa gaaban yahay xilli gaabana warkiis gaaban baa la yidhi dhammaanteen aan u ducayno ducayaanan ugu sinine aan meelaha ay u qaxeen waddamada ay u qaxeen sidii jaad iyo waddamada suudaan dariska laa etoobiya haddaan inta wax aruurino meeshaa la tegi karo oo magacii soomaaliyeed halkaa lagu tegi karo oo weliba dadka suudaan ka soo baxay oo khariijiinta ay gaar arrimaha u abaabulaan aad bay u fiican tahay maanta walaalkaa baahan yahay uu dhibban yahay waa maalinkuu kuu baahan yahay weeye maalinkou waxaanku taageeradaada iyo garab istaaggaaga dareemi lahay waaye waxaan kaloon ka shaqayn karnaa dowladdeenna soomaaliyeed dadka suudaan ka soo baxay amba wax ku soo bartay amba yaqaana amba dadkaas ka warqaba waa badan yihiin saamayn badan ay dowladda ku leeyihiin maxfallada looga hadlayo arrimaha suudaan hadday igad tahay hadday afrikada midowga afrika tahay in arrimaha suudaan iyo wanaaggooda iyo waxyaabaha udana looga loobingareeyo oo gacmaha kale oo khaldanee soo geli kara ee uga faa'iidaysan kara marxaladda maanta ay ku nool yihiin iyo ku jiraan uga faa'iidaysan kara laga hortago
taliyahii hore ee aadan oo isugu daysay sirdoonka qaranka soomaaliyeed shir cabdiraxmaan tuuri yare ayuu kaasi ah oo ka hadlayay kulan maanta ducaaha loo sameynayay loo sameeyey shacabka iyo weliba dadka dagaalada oo dhibaatooyinka ay ku hayaan ee ka dhacaya dalkaasi suudaan halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya wararka dibaddana madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa gaaray goobihii gololgariirooda ay ka dhaceen dalkaasi kadib markii hadallo jees jeesa ah ay dadkaasi ay u jeedeen xisbiyada mucaaradka ee loolanka kula jira madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab tayyib erdogan waxaana uu sheegayna maanta oo jimcaha horey u sheegeen isagu tegi doono goboladaasi gobolkaasi ay ka dhaceen dhulgariirada isla markaana war farxad gelin doona shacabka uu la wadaagi doono ay saameynta ay ku yeesheen dhulgariirada ka dhacay dalkaasi turkiga warkii idaacadda dalsan caawa nageenta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talalhel